wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaaftii arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed yuusuf oo cumar ooshe jaraa'id ku qabta xafiiskiisa ayaa iclaamiyey robdoon maalinta beriyaha ka dhici doona magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo awqaaftii arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa bulshada reer kismaayo ugu baaqay inay isu soo baxaan oo ay si wanaagsan uga qayb qaataan roobdoonka loona baahan yahay in eebba la weydiisto in bulshadiisa uu ka dulqaado abaarta uuna ugu deeqo raxmadiisa maanta oy taariikhdu tahay toddoba bishii kow iyo tobanaad laba kun iyo labaatan iyo kowga wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland waxay cilaaminaysaa beri inuu jiro roobdoon hadduu ilaahay idmo oo isniin ay tahay taariikhduna tahay sideedda bishii kow iyo tobanaad laba kun labaatan iyo kowga goobta uu roobdoonkaas ka dhacay salaadan lagu tukanayo ee tahay insha allahu tacaala isbartiibada xilligana ay tahay laba saac subaxnimo dhammaanna bulshaweynta ee reer jubbaland intii goobta joog ah gaaraan reer kismaayo bulshada guud ahaan waxaan ka codsanayna in laga soo qeyb galo si aan runtii u muujino ilaahayna aan u weydiisano inuu nooga qaado dhibaatadan ku saabsan abaarta si aan isu cafino si aan waxaan ognahay markuu qoof yimaado ama arrin ay timaad ilaaha loo carara inaan ilaahay wax weydiisano sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa dhammaan in laga soo wada qeyb galo goobaha waxbarashadana in maxay ahayto maalintaas la fasaxo si waqti gaaban loo helo heer mas-uuliyiin heer shacab heer caruur dhammaan laga soo wada qeyb galo intaasaan ugu baaqaynaa bulshooyinta reer jubbaland ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu abaartan naga qaado oo aan isleenahay meesha keliya oo looga bixi karo waxay tahay inaan ilaahay u cararno ilaahayna aan weydiisano asaga gacantiisu deeqsan tahay ugu dambeyn roobdoonka uu iclaamiyey wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaaftii arrimaha diinta dowlad goboleedka jubbaland ayaa ku soo aadaysa xilli abaaro ba'an ay ku dhufteen deegaanada jubbaland taasoo saameyn ku reebtay dadkii duunyada degan deegaanada ay abaaruhu ay saameeyeen maxamed ibraahim washington warbaahinta sta magaalada kismaayo